فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda caawana qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey saddex ruux oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala gobolka hiiraan ee bartamaha dhulkeena soomaaliya faahfaahin ku aadan xukunkaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu hayaa dhuuxa qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah nadwo cilmiyeed ay ka qayb galeen culummo dad badanna ay ka faa'iidaysteen oo lagu qabtay masjid ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka nadwadaasi oo looga hadlay jawaasiista iyo khatartooda ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa dhuuxa waraysyada intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah dab xoogan oo khasaaro badan gaystay ayaa ka socda gudaha dalka austraeliya waxaan idiin hayaa nin ku sugan gobolka ugu badan dabka uu ka kacay oo idaacadda alfurqaan kaga hadlaya musiibada halkaa ka taagan qodobada dhuuxa waraysyada intuu socdo caawa aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowra diini ah oo socotay muddo afar bilood ah oo loo soo gabagabeeyey ducaad kuwaasi oo ka yimid meelo kala duwan gobolka shabeellaha hoose waxaan caawa idin haynaa qaybta koobaad codadkii laga jeediyey munaasabad ballaaran oo loo qabtay gebagabada dowradaasi si gaar ahna waxaad u dhagaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose kelimad uu goobta ka jeediyey qodobadaasi iyo wixii nagu soo kordhah ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuuxa waxaynu ku daahfuri doonnaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa ka dhacay xukun xadurridda ah oo lagu fuliyey saddex ruux oo laba ka mid ah lagu eedeeyey inay ahaayeen jawaasiis u shaqaynaysay dowladda federaalka gaar ahaan maamulka hirshabeelle labada eedeysane ee jawaasiista ah waxaa lagu magacaabi jiray cabduqaadir iyo cabdulcasiis ninka saddexaadna waxaa lagu magacaabi jiray faarax cali jibriil waxaana uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka fagaaro weyn oo ku yaala hiiraan ayaana lagu dilay raggaasi markii maxkamad islaami ah ay xukun ku riday mid ka mid a qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaana xukunka ku dhawaaqay waxaa lagu soo eedeeyey cabdiqaadir iyo cabdicasiis ninka la yidhaahdo maxamed miilaabe oo ka tirsan murtadiinta beledweyne in ay u noqdeen jawaasiis kaas oo rabay in uu ikhtiyaalo mas-uulka xisbada degmada ceelcali murtad maxamed miilaabe laba sac oo habeennimo ayuu imaaday meel magaalada ceelcali u jarto hal kilomitir isagoo ka yimid beledweyne cabdiqaadir ayuu u dirsaday casho cashadiina waa u geeyey kadib wuxuu u dirsaday si wadajar ah cabdiqaadir iyo cabdicasiis in ay u soo tajasusaan mas-uulka xisbada degmada ceelcali ayna soo ogaadaan meesha uu jiifo wayna soo ogaadeen waxayna u waceen murtad maxamed miilaabe waxayna ku dhaheen waa kan halkan ayuu jiifaa ee ka shaqayso wayna ka tageen asigana wuxuu gudugalay in uu ku furo rasaas meeshii ay u tilmaameen islamarkaana waxaa ku dhaawacmay mas-uulka xisbada degmada ceelcali eedaysanaha saddexaad oo ah faarax cali jibriil waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada murtadiinta jooga degmada maxaas wuxuuna la radoobay qorigiis iyo booshkiis waxaana u ballanqaaday murtadiinta ballanqaad been ah taas oo ah in ay siin doonaan lacag fara badan oo masheer ah kadib wuxuu ka mid noqday ciidan la geeyey genuribid asigoo ka mid ah daraawilinta murtadiinta oo na kaxaynaya oo gaari ka buuxaan muqaadaraad iskugu jiro jaad iyo sigaar una wado halgen oo ay haystaan ama haarada ethoobiya ayay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen xukun maxkamaddu markii dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ah qiraal maxkamaddu waxay soo saartay xukun waxayna ku xukuntay saddexda qof oo magacyadoo aan kor ku soo sheegnay xukun haduriddaa kaas oo ah in la dilo xukunkaas wuu ku sugnaaday qiraalkooda wuxuuna u daliil ah xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah man bedela diinahu faqatuluuhu rawaahu lbukhaariyu wa ashaabu sunan wakayruhum tafsiiruulqurdubi mujalladka tobani sideed safada konton iyo labo ilaa konton iyo saddex sharxunawowi limuslim mujalladka toban iyo labaad safada lixdan iyo toddoba almuclim fii jaasuusi lmuslim safada toddobaatan ilaa toddobaatan iyo kow haddana waxaa la fulinayaa xadkii
هداني إلهي بعيد العمى
iminkana saakow nadwo cilmiyeed ay ka soo qayb galeen culummo dad badanna ay ka faa'iidaysteen ayaa lagu qabtay masjid ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaana nadwada looga hadlayay jawaasiista nadwadan horey waxaa lagu soo qabtay bu'aaleh iyo jilib caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa mawduuca uu nadwada ku lahaa sheekh jaamac cabdisalaan waxaana uu soo jeediyey mawduuc ku saabsan calaamadaha munaafiqiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوتي الكرام موضوع هوانك جود واد مغلسين لكن فقرة أنا وعن ربينا كهلا إن شاء الله ويسوء أدي وحوية صفات المنافقين ت- تعريف المنافق قفك منافق تعريف سوء لو أنا كلا قادنا لغويا يا شرعيا حق اللغة من النفق ويان وجود كلا بعد أفله oo bahalka yarbuuca la yidhaahda ama dabagaaluhu uu samaysto waa cabsi iyo digtooni badan yahay oo hadba dhankii laga soo gala maha dhanka kale inuu ka baxo marka munaafiquna waa saas oo kale waa iska laba af leh laba af buu madba mataqaana qolo kula hadlayaa qoladan waa ka digtoon yahay waana rajaynahaya kuwa kalena sidoo kale laba qolo unbuu dhex ordaya mudabdabiina bayna dalik xagga shariga waxa weeye waa an yudhira qofku huwa aladii yudhiru hayra maa yuqdin waxa qalbigiisa ku jira waxaan hayn qofka daahirinaya baa munaafiqa loo yaqaana intaa haddaan uga gudubno marka tacriifka goormaa la helaa xaggeese laga helaa baa isweydiin leh munaafiq goormuu imaanayaa wuxuu imaanayaa markii diinta islaamku ay daahirto oo xoogaysato oo awood yeelato kafradana laga libyeesho laga gacan sarreeyo markaasuu soo baxaa oo daahiraa inta ka horraysa ma jiro dagaalamadiisa inuu caddaysto wax ka mancinayaa ma jiro waxaad og tahay siirada haddii la akhriyo munaafiqiin goorma yimaadeen wax munaafiq la yidhaahdo qur-aanku kama hadlin markii maka la joogay manaba jirin madiine markii la yimid xataa intii hore ma jirin laakiin beder markay dhacday oo ilaahay ummadda islaamka u ciseeyey oo awood yeelatay gaaladiina ay dulowday ay shireen oo waxay yidhahdeen maanta kadib nin weliba ha isqariyo oo yaan maaragtay eh, usan la daahirin nifaaqiisa kaafirka waa ka dhib badan yahay qofka munaafiqa ahi maadaama muslimkii uu ku dhex jiro sirtiisii iyo maaragtay uu gudbinayo muslimiinta sirtoodii saa darteed baana ilaahay cadaabta u kordhinaya maal- daarta aakhiro waxaa jira sifaad qof muumina laga heli karo oo nifaaqa laakiin nifaaqii akbarka ahaa maahane sida culimmadu ay loo caddeeyeen usuusha waxa weeye daa'iman waxaa jira kufri duuna kufri iyo nifaaq duuna nifaaq iyo haddaan saa la samayna waxay noqonaysaa ama waxaan gelaynaa dhinaca irjaaga oo in la yidhaahdo wax dembiyaba qofku ku gaaloobi mayo ama nifaaqi ku noqon mayo iyo in la gelo dhinaca khawaarijta iyo maxaanku idhahdaa waciidiyiinta oo la yidhaahdo qofkiiba dembi yar ku dhaca gaal buu noqonaya marka madhabka ahlusunna waa wasad oo waxa uu aaminsan yahay inuu jiri karo kufri duuna kufri intaa haddaan ka gudubno calaamaadka aan u gudubno marka calaamaadka uu leeyahay munaafiqu maradulqalbi baa ugu horeeya oo laba u qaybsamaya ilaah wuxuu yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum ullaahu maradan Ee, qalbigooda marad jiraa ku jirta ilaahayna jirku usii kordhiyey kaas marka waa marka maradkaasaa laba u qaybsamaya marad shahwaan iyo maradu shubha ilaah qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi maradun gabdhihii nebiga lala hadlayay xaasaskiisii qowlka markaad dadka la hadlaysaan waxaa la yidhi ha jirjircinin oo mataqaana dananka iyo dananka waxaa la yidhaha ka daaya si tarti caadiya isaga hadla si uusan maaragtay uusan damac u gelin kan munaafiqa oo maaragta qalbiga ka jiran marka gabdhuhu qaab bay yaqaaniin ay marka ninka kicinayaan ay hadalkooda u yidhaahdaan mogta azayqu bishubahi maradka kale waxaa weeye shubha inay ku dhacdo qalbigiisa oo shaydaan ku rido liyajcala maa yulqi shaydaanu fitnatan liladiina fii quluubihim maradu kuwa qulubtooda jiran tahay inuu shaydaan ku rido fidno taasina waxa weye waa maradu shahwa weeye waxaa ka mid a calaamaadkooda dannu suui billaahi ilaahay mala xun in la maleeyo oo inuusan mu'miniintu xoogsanayn oo laga libhelayo oo aan waxba keenaynin sidaas oo kale in la ictiqaadiyo addaaniina billaahi danna sow kuwa ilaahay mala xun malaynayey calayhim daa'iratu sow musiibateeda wareegta dusheeda ha ahaataa dushooda ha ahaato waqadiba allaahu calayhim carada ilaahay dushooda ha ahaato walacanhu canadiisana dushooda ha yeelo waa cadda lahum jahannama saat masiran marka malaha xun oo ilaahay loo maleeyo waxaa ka mida dee in ay wacdigii yaboohdii nasriga muslimiinta loo yabaha in la shakiyo inama almuminuuna aladiina aamanuu billaahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu sida meelo kale loo yiri aan shakin ilaah iyo rasuulkiisa risaalada rumeeye kadibna aan shaki gelin wax kastoo ilaahay ballan qaaday oo nasri ah gaaladu inay hooseynayso muslimiintu in gargaarsanayaan aan ka shakin shakigaasna waa kan maanta ummadda curyaamiyey oo laleeyahay yaa lala dirirayaa ma shanta qaaradood baa ilmahan yaryar iska celin karaan war taariikhda maa dib u fiiriso aayaadka maa rumayso ilaahay maa tala saaratid oo amarka maa ku shaqaysid amarka adigu maa qaadatid bal marka u horaysa oo qof maaragta ilaahay awaamirtiisa u hoggaansan maa noqotid kadibna maa tala saaratid oo waxa weeye wacala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin markaa kadibna aayaadka maa rumaysid nasriga iyo inuu ilaahay subxaana wa tacala dhibta uu keenayo calaamaadka innagoo weli kusii jirna munaafiqa uu leeyahay waxaa ka mid ah atasaturu bibacdi alacmaali mashruuca lilidraari bilmuminiin acmaal wanaagsan qofku inuu isku dhexqariyo oo garka daysto oo dharka maaragta quruxsado oo maka safka hore ku tukado oo wakaasa khayr badan isku dayo ilaah wuxuu yidhi waladiina itakhaduu masjidan diraaran kuwii samaystay masjid liajli diraar u samaystay inay muslimiinta ku dhimaano safkooda ku kala jebiyaanin oo iyagu ay ku shirshiraaninoo dadka ay ku baadiyeeyaan wa kufran waliajli kufran u samaystay iyo wa tafriiqan liajli tafriiq bayna almuuminiina la kala geeyo wa irsaadan iyo cimalgal ay maaragta ugu kuurgalaan liman xaaraba allaaha warasuulahu abu camar alfaasiq ninkii la odhan jiray weeye yaa yidhi inoo dhisa masaajid magaalada geeska inooga dhisa halkaa ragga inoogu ururiya marka ninkaasay ugu kuurgalayaan ku sugahayeen meesha sida ayaddu caddaynayso wa irsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu min qablu waa nin ridoobay oo mushrikiintii reer maka soo abaabulay dagaalkooda wax ka soo abaabulay markay fashilmeen buu shaam u cararay markaasuu waxay dhihi jireen shaam buu ciidan ka keenayaa taasna waxay noqotay amaal ay ku fashilmeen oo ilaahay uu habaan mansuuran uu ka dhigay marka camal wanaagsan la isku qariyay sida masaajid dhismihiis iyo cibaado iyo maaragtay zayi wanaagsan la muujiyey iyo calaamaatu nifaaqay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a iddicaau lislaax waxbaan hagaajinaynaa in la yidhaahdo oo ayba la tahayba inay iyagu yihiin kuwa wax hagaajinaya iyagii wax qaribaya waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun annaga un baaba ah kuwa wax hagaajinaya waar adduunka waxaa horumar baan ummadda la rabnaa waad maqlaysaa iyo maaragtay wa wixii laga tegey waxaa adduunku ka hormaray inaanu wax kaga horumarkaas inaan ka qayb qaadano ma rabno diintaani waa xuntaayo waa nacnay ma ka maqlaysid ninka cilmaanigaa wuxuu ka odhanayaa bes caalamka waa hormaray wax badan oo maanta laga soo tegey in lagu dheganaado ma aha waa kan waa kan waa kan aniga ah ninka wax hagaajinaya ibnu jariir markuu aayaddaa fasirahaya wuxuu yidhi fasaadkooda waxa weeye walaaga ay laleeyihiin kafarada oo ay yihiin bareeso dabaysano dhinacana kaga daaban muslimiinta dhinacana gaaladii kaga daaban markaasaa ibnu kaiir markuu aayaddiis isna tacliiqfasirahaya wuxuu yidhi wallaahi waa sida ibnu jariir u sheegay buu yidhi o ilaah baaba qur-aankiisa ku yidhi fii suurati towba waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdi kuwa kafarada ah walaagooda iyo nusradooda iyagaa isku jaala iyagaa isku xihan iyagaa tacaawuna sidaa haddaynaan samayn oo walaagooda iyo nusrada ayaga uusan ku koobnaana idinkana ay lugudun ku yeeshaan takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir marka ayadaa musiiba dhacaysa fitno weyn iyo musiiba ummadda ka dhacay waa sidaa loo sheegay marka fasaadka ummadda haysta oo dhanba wax kalama ee waxa weeye nimankaas baa isku xiraya gaaladii markaasay waxayba kuu samaynayaan madaxaagan inta la bedelo madax artificialaba lagu xirayaa oo aadan ku noolaanayna ku baktinaysid madaxweyne gaala markii lagu sameeyo oo oo munaafaqa oo kula shahaadanayo kula tukanayo hadduu rabo marka waxa weeye madax artificiaala ku saaran mana noolaanaysa waa dhimanaysa waxaa ka mid a calaamaadkooda ramyu lmuuminiina bisafahi muuminiintu in la yidhaha waxba garan mayaan dadkii ahlu iimaanka ahaa oo ayaadka ilaahay iyo nusuusta fahmayey wax ma garatay in lagu tilmaamo waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaasu war sida dadku u rumeeyeen xaqa u qaateen u qaata haddii la yidhaahdo maxay odhanayaan anuuminu kamaa aamana sufahaa sida dadka waxgaradkaa u rumeeyeen oo iska wada qaateen wixii maaragtay waxaan iska xashawiga ah oo aan qiimaha lahayn waxyiga miyaan anaguna rabtaan inaan u rumayno suuragal ma waxaa ka mida calaamaadkooda luduud fi lkhusuuma maca bacdi alaxyaani mataqaana bilqowli اljamiil in ay la yimaadaan in madax adayg khusuumada dooda markay doodi ay ay doodayaan oo ay cid doodi dhex marto waxa wey waa nin muran badan oo fasaaxo badan oo bela aweye ninka munaafiqa ah wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اdunyaa waxaa ka mida dadka mid qowlkiisu ku cajab gelinaya kaa yaabinayo adduunka haddii la joogo ama acmaasha adduunka marka laga hadlayo iyo sanacada iyo waxqabadka iyo wax soo saarka wayushhid اllaha calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku siiranaya ilaah buu markhaanti gelinaya wa ilaah baa iga markhaantiya inay saas iga dhab tahay imaankaygu inuu run yahay arrintaas inay xaqiiqo tahay ama waxaa kaloo lagu fasira wayushhid ullah calaa maa fii qalbihi ilaah buu markhaanti gelin yani ilaah baa markhaanti ka ah wax uu sheegaya inay been yihiin oo uusan ilaah iyo ayaadka midna rumaysnayn wa huwa alad اlkhisaam waana dood adka weeye shadiid اlkhusuuma markii wax idin dhex maraan kitaab buu la soo taagan yahay iyo muran iyo balaayo waxaa ka mid a calaamaadkooda cadamu lowbati lilxaq itaqi llaaha marka layaha waxaan aad ku jirtaa waa munkare inuu iska weyrsiinayaba ala kacabsiga maanaa ileedahay ilahay kacabsi inuu odhan muran kale inuu geliyo waa afuufmayaaba isaga dhan qaala tacaala waidaa qiila lahu taqi illaaha war munkarkan joojiya macruufka wax ka shaqeey khayrka wax ka qaba marka la yidhahdo akhadathu lciza waxaa qabanaysa xanafo xamiyo baa qabanaysa iyo tacazuz iyo isla weyniba waa is-afuufaya bilimi xaal ay tahay baa la yidhi is-afuufiskaas iyo xamiyadaas xaqa iska weynanaya dembi labaad xaal ay tahay marka hore munkar buu ku jiray marka ilaahay la xusuusiyana waaba isweyneeyo xaqibuuba iska weynay waxaa ka mid a calaamaadkooda daacat اlkufaari wاlmunaafiqiin waa calaamaadka ugu waaweynoo munaafiqiintu ay leeyihiin daacat اlkufaari wاlmunaafiqiin wاlfaasiqiin fii bacdi اlamri dalika qaala tacaala dalika biannahum qaaluu arrinkaasi waxa uu ku dhacay buu leeyahay ayaad ka horeeye baa la ishaarayaaye inay yidhaahdeen liladiina karihuu maa nazala allah wixii ilaah uu soo dejiyey kuwii karhay oo kafarada inay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waa idinku adeecaynaa wallaahu yaclamu israarahum ilaahayna sirtooda waa ogyahay marka waxaa culimmadu ay sheegeen weliba shiikheennii muftigii caalamka qarnigan waa ninkii la odhan jiray maxamed alamiin ashanqiidi saaxibu adwaa ulbayaan wuxuu leeyahay sanudiicukum fii bacdi alamri waa laga baxay maanta waxay arrintu maraysaa sanudiicukum fii kulli اlamri wax kastaan idinku adeecayna bal maanta waxay taagan tahay waxbaan idinkaan idin adeecaynaa mahane annaga hawsha noo daaya gaaloy annaga hawsha noo daaya annagaa muslimiinta tirtirayna kitaabkan annagaa daaqadda ka bixinayna xabiib urkiiba ninkii la odhan jiray taariikhda oo hadda toddobaatanadii iyo meeshla muritaaniya madaxweynaha ka ahaa baa waxaa ka mid ahaa warkiisi oo gaalada ku yidhi acdamu injaazaati fii tuunisiya ibcaaduhaa can kitaab illahi wey waxqabadkayga tuunisiya aan ka qabtay waxaa ugu weyn kitaabka ilahay inaan ka dheeray kulligood tartan bay saa ugu jiraan wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray cabdiweli cabdiweli gaas kiniisadda inta tegeybu wuxuu ku yidhahdeen waxaan idinku bishaaraynaya inaad arki doontaan shabaab fara badan oo kiniisadda soo gelaya inaan soo saarno xasbuna allah wa nicma alwakiil nacuudu billahi min sharihim qaabka loo cilaajinayo nimankaas oo fidnada ay ku jiraan looga saarayo waxaa ka mida ama lagu undaaweynayo lagu islaaxinayo tadkiiruhum bimaa sayakuunu lahum min alcadaabi shadiid fi lyowmi alaakhir cadaabta munaafiqiintu ilaahay agtiisa daarta aakhira ay ku leeyihiin in la xusuusiyo iyo dadka gaalada la shaqeeya ama jawaasiis ha noqdeen ama ha noqdeen maaragtay waxaa madax ku sheegaa oo iyo maaragtay baarlamaanada gaalada u shaqeynayo xalay laga sheekeynayo waxaasoo dhan munaafiqiin wey dantii ummadaba uma shaqeeya midii gaaladu ka shaqeynay ina almunaafiqiina fi darki اlasfel aayaddaas baynu ku akrinayna war munaafiqiina dabaqa u hooseeya jahanamaday leeyihiin war ka jooga waxaad ku jirtaan inuu ilaahay ka baqo ummadda islaamka ah danaheeda ka shaqeey ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari walan tajida lahum nasiiran ilaahay agtiisna wax gargaara ka helmayaan uga helmaysid nebi allow waxaa ka mida in loo caddeeyo albaabka toobaddu inuu furan yahay ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari aayadda ayadaa markii laga soo hadlaya maxaali ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari walan tajida lahum nasiira إلا الذين taabوu وأصلحوu واctasamuu bالlahi وأkhlasuu diinهm lilah faulaaئika maca الmuؤminiin kuwa mooyaane toobad keenay toobad saxa oo islaaxiye wixii ay fasaadiyeen oo manhajkii ay kharibeen hagaajiyeen oo kitaabka ilaahay iyo sunnada qabsadeen وأkhlasuu diinهum diintooda saafi yeelayoo ka saaray mataqaana shirkiga iyo نifaaqi iyo riyaagi iyo wixii xuma faulaaئika maca الmuؤminiin سوfa yuuti الlah الmuؤminiina أجرa cadiima ma yfcal الlah bcadaabiكum in shakartum وaamantum wakaana laahu shaakiran calim waan rajo gelinaynaa waan wax kasta oo aad soo samaysay war hadda ilaahay u noqo ilaahay ka cabso wallaahu subxaana wa tacaala aclam هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaagka waxaana uu soo maqan qodobo dhowr ah waxaana ka mid ah dowro loo soo gabagabeeyey ducaad iyo qodobo kale laakiin iminka dab xoogan oo khasaaro badan geystay ayaa ka kacay dalka australia idaacadda alfurqaan waxa ay heshay nin ku sugan gobolka ugu badan ee dabka uu ka kacay halkaas oo musiibo daran ay ka taagan tahay ninkan waxa uu sheegayaa in dalka australia uu yahay dal gacanta ugu jira qowmuluud taasina ay sabab u tahay musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku fidaya gudaha waddankaasi waxaana uu ka sheekeeyey dabkaasi oo socda muddo bil ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalaha muslimiinta salaame gaar ahaan idaacadda shaqaalaheeda ankala gobolka natanaroogo la eraw new south wales australia iyo magaaji qaaden markaas idaacadda meelu ku dhugunsaday ciidan maxasintin horta caalamka oo dhan baa kolley information oo gudbiyaasan ciidana ka maxasintin tan kalaatan oo australia hija masan wadaga gobolka haddaan roog haddii aan information masan anisin kulwaal dhada arama khuseeya wadankan mayaha horta sidiisaba saxdilen feriya musiibooyin badan isku jajara walaac caalamka ku dhewyeedoolis lagaba haddana wal oo wadankan goonin ah waa jira musiibe ah oo ilaahay ka ibtilaayay taasina hadday tan hatigee ka socday oo kale kumada isiima dheegayseeno dabkaasi oo hadda inka yaraan bala socda dabka geeka hadduu magaalada una hadda roogna kuleel konton walaala jari konton ishan meelo bersho way sheegay matalaha kuguduba waqti xaadirkan hadigeeka kulaalka meelo marayo haddana may marahay duufaan oo may socota dabaal ah banaanka may surumi karo baabuur may gala karo baabuurta hataa jid highwayda oo kale baabuurta waa intiidii way kuraabahay ma gala karan waayo baabuur dabeela dhaadas duufaan saas awaa socota haddana intaas idha matalaha kutaba wadankan sidiisaba soo hodilin fiirija mayka musiibooyinka ani ku hadalaa may kumad ahaa wadanka may galanta kahay walla eraw omuluud kila araa isan kasaasan wadankan galanta kahay markan walan isan aragaasan wal ilaahay ka dharbaanyahayo yoon an fahmaane oo iyo way sababto ay wadankan isan aragaasan mayaha boqolkiiba dadka cadaanka ama dali fiirime isbisha magaalada aan deganaan boqolkiiba may erag hore lixdan oo kale iyo way taasi may daliilkiin ku ahaa hase haddii isbitaal la fiiriye haddii iskuul la fiiriye meelo kale laka shaqayo sida maaragtay tareenada oo kale sida oo maaragtay muqaayadaalka mise restaurantga meelo dheera ku dhajoyolayo ma aragaas dad kale intaasi dhamay ku sii duran sanadkii tumi dhambalo madax ku wareegta badla afraada aan maleeya hal mar may jirta caalamka dhan in isku kooyaano inta in iska kooyaano yaa jirta ma kolley magaalada lamaado la seedano california waay labadan dhiin ogoli in in iska seedano lamadan ka samaysadaan fiskasho oo ka muujiyaan maalintaas wala sameeyaan magaalada dhan way hireen baabuur ma ogol magaalada citigan mise townkan oo kale meele la araw way hiriyoo hiride markan waa ilaahay in la danleeya mucjisooyin away marmar hata haan leba hata kahor may aragnay waqti may jirtee hata sanooyin laha ku wareegi lama kol oo kale aragi wadankan ka aragi special magaalada ana rooga roobaha hoore howlaha socdaas may ka alaasi daruuri way roomaha ku dhow arro leh baa ku deedahaas two times aragi lama sanadkan haddii una noo dhamaada bilaabka shii waqtigo eh iyo waqtigoo kale aan malayo shan san lisan ka qayaasa ya arag berigaasaa ana waqti hadda sheego hore lisan oo kale ama arro oo garuud gaduud ah waay oo budo ah ya irkaa gudeedahaas markaasa meel carrada inta ku kooyas koo weydii markaasa should be from africa iri arre africa kukoy inta kooyas inta kooy gartay ma marka mucjisooyin rabaaniya waa isku jijara xayawaankan dhammaadahayo ma aragne dee durjoogta ah loo ahaada fadna mar ilaahay dhammaay ba arag una marmar ba ilaahay antugan ilaahu kuwaan dhammaay ilaahu qiyaamo rid ba araana ba madi una fafiirino ficilsha una fiirina kolay lan weli camalsha ilaah la bahay ilaahu amanteeda qiyaamaha ridaas geeka ka dhag ba araana marmarku haataw waayo wal kulan kale on qobado korana male marka ilaahi subxaana wa tacaala ummaddan usii abuuraday madelaley inshagada ayadii qur-aan hayte malcuunina madelaley dad ilaahay abuuraday haddana malcuunin laka sheegow waa kuwan oo kale waay marka waa malcuunin markan wadan saas away wadanka hoob is aradan waxyaabaha isku socod haddii aradan walahi habaara fadin waaba habaaro basan ere fadilaanki ka dhex dhammado marka dhex dhammado markan khayrasin rajeey markan wadan nololis saas away gabadhii dhanba gacanta ka haaya way dadka isanka saaseeno shayaadiinta haay khayrasin rajeey wasalaamu calaykum هداني إلهي بعيد العمى
dowrad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey ducaad la diyaariyey kuwaasi oo aqoontooda loo kordhiyey waxaana ducaadan tiradoodu ay gaaraysay lix iyo toban ruux kuwaasi oo ka yimid meelo kala duwan gobolka shabeellaha hoose muddo afar bilood ah ayaa waxa ay qaadanayeen duruus kala duwan oo ay ka qaateen culummo badan oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waana dufcadii saddexaad ducaad ay soo saarto wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana ay ka soo baxeen machadka shariif cabdinuur allah u naxariiste caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta koobaad kalimaadkii laga jeediyey gabagabada dowrada waxaan ku horumaraynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama oo la dardaarmay ducaadda بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaan u mahadcelinayna allah subxaana wa tacaala meeshan khayrka badan isugu kaya keenay inagoo isugu nimid dowro muddo soo socotay inaan gunaanadna u nimid waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo culimmadii ee dadaalka idinku bixis muddada afarta bilood ahna idinla joogtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ay wax idinkaga siyaadiyaanna juhdi ku bixinayay kuwaasaan rabnaa inaan si laab furan ugu mahadcelino fajazaahum allahu khayran sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo raggiinan ducaadda ah ee naftooda u soo bixiyey wakhtigooda u soo huray in ay wax siyaadsadaan kadibna ummaddii walaalahooda ahaa ee jahliga u hayay ay wax gaarsiiyaan idinna waxaan idin leenahay fajazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad u celiyo odayaasha dhaqanka ee meesha fadhiya dafcadani waa dafcadii saddexaad ee lagu diyaarinayay ducaad sheekha loogu magac daray waad garanaysaan waa sheekh shariif cabdinuur raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica caalim soomaaliyeed buu ahaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna qadarin bay u haysaa annaguna dadkaasaan ka mid nahay oo qadarin baan u haynaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala fasiixa jannaatihi cilmi badan buu ka tegey wuxuu ka tegey cilmi dhaxalgal ah intaa kadib walaalayaal sida walaalkii uu sheegay muddada uu macadka socday waa afar bilood maxay tahay marka ujeeddada iyo muhiimadda laydiin jamciyey juhdiga intaan la egna la idinkugu bixiyey culimmadani ay wakhtiga idiin siiyeen maxay ahayd ujeedka axbaabii ujeedku waxa weeyaan ummaddeenna baahi diimeed baa haysa aqoon daraad jirta iyadoo ay saas tahay haddana duulaan shisheeyaa ina haysta dhinaca kale waxaa jira manaahij inxiraaf uu ka buuxo oo dhinac kale u shaqaynayo ummaddanadii raba inay marin habaabiyaan meesha laga tusaayo dadkii manhajka saliimka ah haystay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii xukumayey ee tadbiiqinayay sunnadii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh meesha dadka looga tusaaya inay yihiin xagjir yaa waxaan rabnaa in xariggaasi lasoo qabto in meeshaasi bannaan aad buuxisaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala in ummadda jahliga laga saaro idinkuna inaad dhisantaan dadka aad rabtaan inaad wax gaarsiisaanna biidni illaahi subxaanahu wa tacaala inay hadal aad dhahdeen ama kelimo maalin aad u sheegteen inuu ilaahay cadaabkiisa uga badbaadayaan rajaynaynaa biidni illaahi subxaana wa tacaala marka waxaan rabnaa waxa waaye marka walaalayaal muhiimadda loo qabtay waa in ummaddanadana jahliga aan ka saarno annaguna daata ahaan aan isdhisno muhiimadda machadkaas muddada afarta bilood uu u socday laisugu kinkeenuu ahaa intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa inaan idinla dardaarmo kelimada yaroo kooban aanan rabaa inaan idinkula dardaarmo waa midda koowaade qofka wuxuu wax gudbin karaa ama uu khayr iyo wanaag sheegi karaa marka uu naftiisa islaaxiyo awalan waxaan idiin dardaarmaya walaalayaal waxay tahay dhammaantannada aan isku dardaarmayno in annaga naftannada aan ka bilowno dacwada aan sheegayna iyo risaalada aan wadno inaan naftannada ku tadbiiqinno gurigeenna inaan ku tadbiiqinno owlaadda annaga aan dhalnay inaan ku tadbiiqinno markaasaa waxaa imaan doonta biidni illaahi subxaanahu wa tacaala dadkuna inay dhug noo yeeshaan hadalka aan dhahaynana uu waxgal noqdo ummadduna ay naga dhegaystaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waxaa idinka rajaynayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisu waatuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun haddii adiga aad wax sheegtid wixiina aysan kaa muuqanin ma u malaynaysaa ninka inuu qaadan kara aad u sheegaysa laa maxaa yeelay khayraad sheegaysaa afkaada nicma ka socota wanaagaad tilmaamaysaa jannatulfirdows dariiqii lagu heli lahaayaad tilmaamaysaa adigana dhinac kalea u socotaa suuragal aslan ma noqonayso marka waxaa asal ah inuu qowlkaada iyo ficilkaada iswaafaqo si cilmiga aad rabtay inaad gudbiseed basharka u sheegto uu waxgal u noqdo aysan ahayn adigana ha daalin dadkiina ha rafaadin qodobka labaadaan raba inaan idiin dardaarmaa waxay tahay walaalayaal ikhlaaska in lagu dadaalo camalka wuxuu ku miro dhalaa waxna uu ku noqdaa in ilaahay darti loo wado qadiyadda kale walaalayaal aan rabay inaan idiin dardaarmaa waxay tahay ammaanaad xambaarteen culummadaas duruusta idin siisay ee imtixaanka laidinkaga qaadaya muddadaa laidinku celcelinaya idinkoo culummo aha oo in badan aqoon u lahaa aan soo sheegnay in imtixaan intii laidinka soo qaaday aad soo baasteen haddana in waxaan laidin ziiziyaadiyo xujaa laidinku ogaan ammaanaad xambaarteen ammaanadaas aad xambaarteen ilaahayna waan u markhaati gashanaynaa jalla wacalaa maanan ugu talagelin inaad guryihiinna la fadhiisataan dhaqaalo looguma bixinin inaad guryihiinna la fadhiisataan wakti looguma bixinin inaad guryihiinna la aadaan waxaan u bixinnay wakhtigaas oo aan ilaahay u martiqaadi gashanaynaa jalla wacalaa ummadda in jahliga looga saaro warkaas ma idin gale waxaa kaloon rabaa walaalayaal oo aan rabaa inaan idinkula dardaarmo wakhtigoo ciriiriya awadii cilmigaad barateen inaydan qarinin cilmigaad barateen inaydan qarinin waad ogtihiin culamaa'u banu israa'iil cilmigii ay qaadeen iyo risaaladii ay qaadeen ee kitaabkii injiil iyo towreed lagu sheegay ee lagu caddaynayay nebi maxamed nebinimadiisa iyo inuu soo baxaayo iyo inuu xaq yahay diintu u wadan oo xaq yahay yay qariyeen cagta hoosteeday geliyeen way caddayn waayeen kadib maxaa dhacay marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yaktumuun maa anzalnaa min albayinaati wاlhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun yaa laga soo reeba laakiin ila aladiina taabuu ninka khata'a markuu ka dhacay kadib soo noqday wa aslaxuu xumaantii ay sameeyeen wanaajiyey wa bayanuu xaqii ay qariyeen caddeeyey ilaahay muxuu ku jawaabay fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim soo ma jeedaan ilaahay wuxuu leeyahy aniga tawaaburaxiim baan ahay waan ka toobad aqbali waxaa laiska rabaa marka walaalayaal cilmiga inaan la qarinin oo ummadda la gaarsiiyo dhanka kale waad og tihiinoo culamaa usuu ummaddii baa la inxiraafinayaa shaygii xaqa ahaaba baatil looga dhighayaa shaygii baatilka ahana waxaa la rabaa in xaq looga dhigo soo ma jeedaan waad og tihiinoo shilimaad ay qaateen darteeda sidaas loo yeelaya marka waxaan hodarkii idinkugu soo koobi lahaa waxay tahay walaalayaal in ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa aan u istaagno ilaahay ummaddan wuxuu ku leeyahy waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waa dadki inaan dariiqa xaqa ugu yeerno waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar xumaanta waa inaan hor istaagno wanaaggana waa dadka inaan u qurxinno oo aan barno fa ulaa'ika hum almuflixuun ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dariiqaasu na faraaya walaalayaalow naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmi lahaa inaan ilaahay diinkiisa goosdameedku ku qabsanno xilli baan ku jirnaa runtii aad garan kartaan marxaladda maanta lagu jiro iyo siday tahay acdaada sidayna isugu kayn timidna aad arkaysaan waxa la doonayana ay tahay nuurka ilaahay in la baktiyo ilaahay idinkiina waxaan idinka rajaynaynaa biidnillaahi subxaana wa tacaala hadda wixii ka dambeeya waxaad noqon doontaan rag maktabkaas dacwada ka tirsan biidn illahi subxaana wa tacaala indibaad baa laydinka rabaa biidn illahi subxaana wa tacaala qof askariya inaad noqotaa lagaa rabaa ood hoggaansanto alsamcu wataacati oo filmacruufa lagaa rabaa shayga macruufka la isfaraaya inaad dadkan ku adeecdido walaalaha aad ku caddeecdid culaysna aadan u arkin maxaa yeele waa waxaan usoo istaagnay soo saas maa waa waxaan usoo istaagnay xabaddaas la ridaayay iyo dagaalkaas socda muxuu u socdaa meesha haddaan xorayno maxaana laga rabaa inaan buuxinno dacwo iyo diin aan ku buuxinno soo saas maa فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاك كاس وحا وهاشي محمد أبو أسامة وليغا ولاية إسلامك أهل شبه الله وسع مناسبة دسدو كلا وحا كهد لي شيخ فارح وكمدة علم الدين إسلامك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما بعد إلهي بان ما سنده ما هذا ما انتهت نو سورتقلي إلا سو ختمه dowladii ducaada lagu diyaarinayey lihada almachad machad shariif cabdinuur raximah ullah baa ilaahay xamdigiisa kadib waxaa mahadsan mas-uuliyiintii hawshaas hadda waxaa weeyaan waday inta ay ka soo dhammaato oo heer wilaayo iyo maaragtay khadamo iyo rag oo dhan isugu jirtay jazaahum allahu khayran ilaahay amaraka iyo juhuuddooda waxaan la dardaarmayaa ragga ducaadda ah ee lagu diyaariyey fii hada almachad wakhtiga aad halkaa ku sugnaydeen muddo yar ma ahan waa muddo badan afar bilood wax badan oo culuum sharciya ayaad xambaarteen ilaahayna ha idinka yeelo kuwii culuumtaas ku dhaqma ee hadda ummaddana gaarsiiya wadiifada ama hawsha dacwadu wax yar ma aha waa wax aad iyo aad u sarreeya waa wadiifatu alambiyaa addacwatu waadducaat ila allah waa wadiifatu alambiyaa waa howlihii nebi maxamed iyo ambiyadii ka horraysay ee alla la soo diray weeye wax fududna ma aha waxayna u baahan tahay juhuud fara badan bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay iyo dadaal aan kala go-on lahayn de waxaa laydinka rabaa inaad u qumtaan juhuudda laydingeliyey ina ka soo dhalaashaan baa laydinka rabaa oo de intaasoo bilood iyo habeen iyo maalin culima idin taagnayd oo ma mas-uuliyiin ay idinku bixinayeen juhuud fara badan hadda in la labalaabo weeye marka khayrkii inuu kordho annagu maanta cadowga aan leenahay waxaa ugu horeeya aljahlu can diin illaah ummadeenna wax ka daran maanta inay diintooda jaahil ka yihiin laguna haysto weliba waxaa dhibaataa shay adigu aad ka jaahil tahay oodan aqoon xaqiiqadiisa haddana in lagugu haysto oo lagugu eedaynayo oo laguu dilayo laguu tashriidinayo lagu maaragtay barakicinayo oo lagu cunaqabataynayo haddana adigu aadan warba uhayninba oo dadku ay ilowsan yihiin wax lagu haysto cadowgan gaaladaahu maalin walba dad bay laayaan markay dad madaniyiinah ay dilaan waxay ku noqotaa cajab iyo ammaankaag iyo mxu farahay taagayaan oo waxay leeyihiin annagu shacab baan nahay maxalilan kullaayay leeyihin marka haddaan soo koobo mukelmadayda kooban darteed ee aayadaha ku soo arooray dacwada adacwatu ila allahi lama soo koobi karo filkitaabi iyo sunnada nabi moxamed sala allahu calayhi wasalama aad bay u badan yihiin iyagoo isugu jira awaamir iyo qaab ammaana iyo qaab ikhbaarah oo laga warramayo ee axwaasha dadka dadka ugu yeeraya iyo alla ka warramaya mar waxaa laga hadlayaa qiimaha uu leeyahay qofka daaciga waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka qurux badan oo ka wanaagsan ee qof uu istaagay inuu alla dadka ugu yeero ilaa axada afdalu minhu ama axsanu minhu ma jira wey mar waxaa leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr alla idinka helo ummad dadka wanaagga ugu yeerta oo majmuucu lumma waxaa waajib ku ahee addacwatu ila allah haddii laga waayo ummaddaas majmuuceeda iyo sugeynteeda haddii laga waayo hada almawduuc laga waayo way dimbaabayaan dhammaantood marka waa in la helaa fii kulli naaxiya waa in laga ducaad u taagan dadka inay diinta baraan khayrka u sheegaan xumaanta ka reebaan mid kale al wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadda ilaahay ummadaha alla uu soo saaray adduunkan kuwa ugu khayr badan siddeetan ummadood ayaan annagu ugu dambaynaa sida nebi moxamed ka sugnaatay sala allahu alay wasalama annagaa ugu khayr badan antum tuufuuna calaa hamaaniina umma antum khayruha saasuu nebigu leeyay sala allah alay slam siddeetan ummadood baad idinku ugu dambaysaan ood dhammaystirteen adinkaana ugu khayr badan maxaan ugu khayr badannahayna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar waa intaas weeye hadi alxaydiya mar alle wuxuu tilmaamayaa in looga baahan yahay daaciga an yakuuna musallaxan bilcilmi oo aanay suurtagal ahayn qofku inuu ka jaahil yahay waxa uu dadka ugu yeerayo qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii halqabsigu waa nebi moxamed laakiin yaa loola jeedaa ummaddiisa wey waxaa ku tirahdaa tani waa waddadaydi haadihi sabiilii adcuu ila allah allaan ugu yeeray laa ilaa nafsii walaa ilaa hayri illah laa ilaa hayri illah addaaciya laabudda an yakuuna daaciyan ila allah laa ilaa nafsi inuu ku shuhroobo ku caanbaxo lagu ammaano maya hadow waa ishraag wey oo camalkiisa uu burinaya kaas marka adcuu ila allah ana waman itabacanii wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin marka muqawimaat daaciya maxaa laga rabaa an yakuuna musalaxan bilcilm waan yakuuna musalaxan bitaqwa allah caza wajal waan yakuuna he musalaxan bicibaadat اllaah wamuraaqabat اllaah wabilikhlaas howlahaaso dhan ba hadda idin yaallo juhuudda marka baaraka allah fiikum hadda laydinku bixiyey in shaa allah ummadda inaad gaarsiisaan ummadeennu maanta islaamka jaahil bay ka yihiin usuushiisa iyo furuucdiisa iyo axkaamtiisa meelna uma dahna wixii ictiqaadaad oo rabbi ku saabsanaa ama wixii cibaadaad ahaa ama wax walba way ka ooman yihiin jazaakum allahu khayran hoo howl badan baa idiin taallo sala allahu calaa nabiyina moxamed goobta sidoo kale waxaa ku sugnaa odayaal dhaqan oo halkaa kelimaad ka soo jeediyey waxaana ka mid ah ugaas ibraahim ugaaska bee shicroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuha alculamaa bacdu taxiya ilaahay jalla wacalaa ayaa mahadsan oo inaga dhigay dad islaam ah ilaahay weynaa waxat ayaa ku mahadsan dafooyinka aad ka qayb qaadateen oo sharafta leh ee waxbarashada ah adinkaoo culummo ah culummo kaloo hadalku shubaysay aad baan ugu qanacsannahay waxaan leenahay ilaahay weynaa waaxidka aan ugu shukrinaynaa raggii soo qabanqaabiyay arrintan xarakatulmujaahidiin haddaad culummadeenna aad tihiin waxaad og tihiin culamaa usuu waxa la yidhaha inay jiraan inaad ogaataan baan idinka rabaa aynan ku ekaanin dugsiga iyo madrasada aad leedahay ama aad ka shaqayso dalka waa dal lagu soo duulay doqon dibiraeda ka badbadatay ku soo duushay kuwo kufaar caalami ah ku soo duulay kuwo shiica ku soo duulay kuwo wax walba wata ku soo duulay waxaasoo dhan qolo walbaba dee shaqadii loo diray haysataa raggaad arkaysaan oo farowga garabka ugu xihan habeen iyo maalin la xisaabtamaya gaalada iyo mushrikiinta iyo murtadiintaba waa taqaanin waa wiilil u babacdhigay suug qori ugu yar yahay diyaarad iyo altaleeri ay ku jiraan rag baa u babacdhigay iyagoo aa ka wata wajahay ilaahay weynaa waahidkaana garabkooda wuu galay waana la arkay sharaftii iyo qiimihii ay kasoo hoohiyeen waxaad og tihiin gaalada maalinta muqdisho ay tiri mujaahidiintu waan ka saarnay waana ka takhalusnay waan u dhammaatay maalinta ay dhan waa ogtihiin ilaa yooman haada muqdishoay ka dhacaysaa waxaan hubnaa tawxiidkii inaad gaarsiiseen ummadda gobolkan shabel hoose aan ka hadli karnaay inuu tawxiidka gaarin markhaati baan kana meel la tago aan tawxiid laga aqoonin haddaad aragtid dadkooda muflisiina ee gaarsiin la-aan dacwada laga gaabiyey ma jirto waxaan markhaati ugu nahay daafaha iyo duurka aan joogno markaan tagno qof kastoo tawxiidkii la weydiiyo si toos ugu jawaabaya waxaan kaloo aragnay waayeello weligooda diinta ilaahay aan ka war doonin inay dugsiyo dhiganayaan waxaan kaloon ka war haynaa in hooyooyinkii dugsiyada ku aruureen iska dhaafee macahaydii iyo meelihii kale looga tirigalay madarasada waxay ku aruureen dugsiyadii qur-aanka ayay ku aruureen waxaana kallifay dacwadii oo gaartay tahriiduljihaad inaad noo labalaabtaan baan codsanayna kaasi waxa uu ahaa ogaas ibraahim sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay injineer xuseen owgaab oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay gabagabada dowladda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري بعد السلام الله ومهدينا سبحانه وتعالى dadka ducaad ah oo maanta loogu talagalay oo maduur loogu soo xiraya maanta duuradan loogu magac daray sheekh shariif cabdinuur muftiga soomaaliyeed loo magac daray ducaadda aan rabaa halkoomar inaan la hadlo waxaan kula hadlaa waxa wakhtiga la idin siiyey wax kale maaha dad oo ducaad ayaad aheedeen horeba waxaa weelka sidiisba haddii biyaha uusan buuxin walac walac walac uu leeyahay haddii la dhammaystir laakiin ma dhaqaaqayo waa buuxsamaa ujeedka la leeyahay waxa waaye maanta ummaddaana meesha ay ka liidato oo ay cudowga ku jigaysteen waddanka ka furteen waxa waaye dacwadiyo ku yar dacwadiyo ku yar haddii aan dacwo la helin ummaddaan ma fahmaysa maanta cudowga haystan ma fahmi karto ma fahmi karta maanta gaale inay waddankeeda kusoo duusha ma fahmi karto ma fahmi karta maanta in dalkeeda la qeybiyey badihii la qaatay la gatay dhulkii lagu socdo oo saan annagoo taataagan ceelal laga qodanay ma fahmi karno waxaa fahmi kara laakiin ninkii wax loo sheego oo horta tawxiidka in lagu haysto loo sheega la fahamsiiyo markii loo sheego tawxiidkiisii oo aabbiyaalka soo gaar uu haystay haddii loo sheego in lagu haysto maanta in laga saar la rabo oo gaalnim loo bambixi la rabo gaalnim banaaqsba lagu fahmo ninka markaas waxaa laga yaaba inuu fahmo waxa loo socdo waxa maanta ay xaarka shabaab mujaahidiin ay hayso shaqada ay ku jirto markaas fahmi karaa marka dadka ma loo wada waxay yidhahan maya waayo yaa yaa wax u sheegaayo culummaa wax u sheegayso haddii culummadii ay noqoto culummo fadiida sida culumayaalka magaalooyinka qaarkood jooga oo kale ama ay dhaqdhaqaaqoodii yaraado dadka maxaa waaye gurigooda ma looga geenaya dacwada waxaa la rabaa in culummadii oo maanta meeshan dowladda loogu soo xirayo ay noqdaan kuwa ummadda wax u sheego xujada ku oogo duur beled baadiye geed walba loogu tago ninka loo sheego maanta xaaladda lagu sugan yahay dadka waxaa in badan waa moogyihin inta ilaahay fahamsiiye maan inta kale dadka waa moogyihin war ma kahayan marka waxaa waaye warkaan iska soo gaabiye dadka ducaadda ah waxaan leeyahay waa wax ladinku shubay wax kale maaha mirdhalkiina la arkaa la rabaa waxaan rabaa haddii weel wax lagu shubo wixii ku jiro waxwaa inuu kadifmaa la rabaa la kaso fiimtaa lagu shubo inay ka gaduudnaato fiimtadiisa liinaa liintiis in laga arkaa la rabaa idanka wixii ladinku shubay dadka inaan ka dareen aan arkaan rabnaa odayaalaan nahay waa dawaafeena waxaan rabnaa degmo tuulo geed hoostiisa inay noo noqdaan dad mujaahidiin ay joogaan rabnaa inaan aragno see lagu arkaan inka dhaqaaqdaan hadda dhaqaaqi weysaan laakiin nin walba hadda wixii lagu shubo isgurigiis la aado ama madris la aado ewray noqonay munaasabadda intii ay socotay waxaa goobta lagu soo bandhigay kelimaad kala duwan ay soo jeediyeen qaar ka mid a ducaadda habeen dambe ayaan idiin soo gudbin doonaa biidni illahi alkariim فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هدى هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxaaw halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doona dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد